markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo daadihinaya ibraahim daanduray iyo caashicuud
dhambaalka ugu horeeya waa dhambaal aad u gaaban oo qurux badan waxaana uu naga soo gaaray cabdulaahi maxamuud xasan buraale iyo cabdirashiid maxamed axmed iyo caashe maxamed axmed iyo aamine saalax mire axmed khayr maxamed aadan iyo faadumo maxamuud xasan yaasiin ciise wardheere waa wariyaha v o a ee nairobi waxay kala joogaan ceergaabo iyo nairobi waxaanay hambalyo u dirayaan ibraahim maxamuud xasan iyo sacdi maxamed axmed oo labaatankii bishan januari ee sanadka laba kun sagaal iyo toban ku aqalgalay magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag guurkii loo ay ay leeyihiin wiili caano gabarii caanana lagu kala helo aamiin aamin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo tariig bashiir caleen iyo saciid cabdi khaliif iyo maxamed cabdi khaliif iyo jees cabdi khaliif jacfar cabdi khaliif farxiyo aadan ibraahim bashiir axmed sheekh amiiro axmed sheekh iyo nimco axmed sheekh iyo ayaan waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan ibraahim cabdikhaliif aamine axmed aadan oo wiilu ugu dhashay oslo norway wiilkaas uu loo bixiyey maxamed amiin waxay leeyihiin allah ka dhig kii soo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisaba wax tara aamin anigan aamin ayaan raacinaya durbaba heesta ugu horraysa ee barnaamijka ibraahim haddaan la soo boodo waa heesta shacni iyo wanaag sharaf badanida iyo sahrasiya
caasha dhambaalkan dheer haddii aan qaato waxa uu naga soo gaaray ayo faadimo daa'uud axmed iyo hooyo cabdiyo cabdulle cabdi iyo hooyo deeqa maxamed xasan iyo aabe xareed maxamed yuusuf habaryaro ayaan maxamed xasan iyo cayni maxamed xasan iyo sacdiye xareed maxamed iyo zaytuun xareed maxamed iyo ayaan xareed maxamed yuusuf xareed maxamed caashe xareed maxamed iyo waxay yidhahdeen mubashar xareed maxamed iyo suhuur xareed maxamed iyo sucaad xasan muuse safiya xasan muuse caashe xasan muuse xayaad xasan muuse nimco xasan muuse zemzem cabdulaahi maxamed xabiibo bishaar maxamed iyo maxamed maxamed maxamuud iyo cabdicasiis maxamed aadan yuusuf kuusow maxamed cabdulaahi khaliif cabdixakiin maxamed cali cabdiqaadir biriq cali iyo ugu dambaysta cabdi cabdulaahi maxamed dhammaantoodna waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan maxamed xareed maxamed iyo sacdiye xasan muuse oo waxay yidhahdeen ku aqalgalay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin guurkiina guur khayr gurigiinana gurinagi alloo ka yaal aamin ayaa ladhaa anigan aamin ayaan raacinaya ibraahina warqad dheer baad akhrisay marka adiga iyo aniga iyo intii dhegaysanaysa waxay u baahan yihiin hees qurux badan oo ay ku nastaan maxaa usoo qaban lahayd wadnahay dhag leh wadnahay boodboodayaan maqli jirne wadnahay dhag lehna wuu jiraa wadnahay boodboodayana wuu jiraa sidii la doonaa loo dhihi karaa marba laakiin wadnaha mar kastuba iska dhaglaya ibraahim isagaa aamusaba intaas shanqartuu wadaa soo haye wadnahay dhag leh salaamaad min kulli afad haye dhag
waa tahay waxaan filaya heestan inay macruuf tahay wadnahay dhag leh waa farxiyo fiska codkeeda
qalbiga ay dhex qalaadayo wadnahay dhagle
waa tahay wadnahay dhag leh iyo farxiyo fiiska ayaa intaas kaga gudbanaa xaggii dhambaalada dhambaalkan aan soo qabanayo farayaryar ayaa lagu soo qoray laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan akhriyo assalaamu calaykum v o ayaa lagu soo bilaabay annaga oo kale ah bahda jinawkey aa la yidhi iyo agaasimahooda waa tahay dhambaalkan waxaa loogu hambaliyeynayaa cabdinaasir jaamac dalbile iyo xabiibo xasan deerow oo zuuzu lagu naanayso oo ay gabar igu dhalatay gobolka baay gaar ahaan baydhabo jannaab aa layidhi xaafadda siliga magaca gabadha waa xaggiina baa layidhi waa tahay ha ii dambeeya magaca asxaabta u hambalyeynaysa waxaa ugu horeysa hooye dhaqan ibraahim yarow aabe jaamac xasan cabdi ayaa ku jira sidoo kale asxaab kalea ku qoran guuleed yaasiin guuleed rasta iyo cabdallah derow ibraahin iyo ustaad maxamed khaliif iyo ustaad yuusuf muumin waxaa kaloo ku jira isaaq ibraahim jaceelow iyo sidoo kale baa la yidhi cabdishakuur shaaciye ayaana yacquub isxaaq waxay ku magac dheer tahay jikow iyo agaasimaha baa layidhi fanka iyo suugaanta koonfur galbeed iyo sidoo kale fardowsa daahira cabdi iyo nasteexo maxamed waa nasteexa nuura iyo shukri ismaaciil iyo cabdiqadar xalane iyo doctor cadaawe xasan mukhtaar iyo nasro jaamac xasan hooye dhaqan ibraahim yarow dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahdiid dhalasho oo farxadle u dirayaan cabdinaasir jaamac dalbile iyo xabiibo xasan deerow sidaan horeba u sheegay oo zuuzu lagu naanayso oy gabar igu dhalatay baydhabo jannaay waxa ay leeyihiin gabadhaas magaca loo soo bixiya leer ibraahimow maxaa u bixin lahayd waalidkii dhalay ayaan casho rajaynaynaa in gabadhaasi ay magac qurux badan u bixiyaan asaate annagoo u ducaynaynaa waan u ducaynaa waxaa leenahay allaha ka dhigo tiisoo weynaata oo waalidkeed iyo dadkeeda iyo dalkeeda wax tarta dhambaalkan wuxuu nooga yimid jibriil cabdulqaadir geesey kiin cabdulqaadir geesey zahre cabdulqaadir geesey mune cabdulqaadir fahad cabdulqaadir faadumo nuur maxamed cabdulqaadir cilmi faarax saciido cilmi faarax raxmo sheekh xasan iyo hooyo aamino cusbaan buule waxayna dhammaantood hambalyo gaarsiinayaan cabdinaasir cabdulqaadir islow geesey iyo marwadiisa muna sheekh xasan oo gabar ay ugu dhalatay degmada buulo burta ee gobolka hiiraan gabadhaas oo loo bixiyey kiin cabdinaasir allah ka dhigo ayaan leenahay tiisoo weynaata oo waalidkeed iyo dalkeedaba wax tarta xaggii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa waxaana dhegaystayaashana caasha u soo qabanaynaa dhankaad iga xigtaa codadkii cumar xasan rooraaye iyo khatrad ah
kala dhalaa hal badan dhulka meesha gudanbaabiyo oo dhaqaaqaani dhulka meesha gudanbaabiyo oo dhaqaaqaani dabtayo cayaartuna labal isku dhirirsho isu dhiganta maaye ulaadhabiida muri dhexdu madag sideeda ay qurux loogu dhameeyey dumadag sideeda qurux loo dhameeye dukumadiyo aqoontana rabba ku dhameeye dukumadiyo aqoontana rabba ku dhameeye ankula dhameeyoba odayga gaadfi anoon dhimashada rabin ankula dhameeye dhambaal odayga gaadfi
waa tahay caasho dhambaal qurux badan wuxuu nooga yimid cabdalla lacoyte iyo dahabo maxamed barxabe iyo maryan maxamed barxabe xarbi maxamed barxabe ibraahim maxamed barxabe maxamed lacoyte cabdalla radwaan lacoyte cabdalla iyo faadumo lacoyte cabdalla iyo xamdi lacoyte cabdalla iyo sacaada lacoyte cabdalla iyo aadan kaamil aadan faadumo xasan maxamed iyo cabdiqaadir cabdalla lacoyte iyo yuusuf cabdalla lacoyte iyo maxamed cabdalla lacoyte cabdalla lacoyta madiina bulsa barxabe iyo xamda bulsa barxabe iyo xasan bulsa barxabe dhammaan dadkaasi waxa ay joogaan jabuuti gaar ahaan waxaa laga helaa bekadus dakhal iyo kuntali waxaana ay jecel yihiin inay tahniyad iyo heestaanba ay gaarsiiyaan muuse gadito muuse iyo madiina lacoyta cabdalla oo arooskoodu uu ka qabsoomay bakaduus jabuuti waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo owlaad kheyr qabtana uu idinkala siiyo aamiin ayaan anaguna leenahay dhambaalkanna waa tahniyad aroos oo qiimo le baa layidhi waxaana diraya asxaabta kale ah maxamed cabdulxirsi waxa uu ku magac dheeryahay xigmad xaaskiisa iyo carruurtiisa nuur xasan xirsi iyo sidoo kale maxamed farxaan daahir iyo maxamed daahir shacbaan iyo suldaan xasan xirsi iyo carab faarax aadan shabeel iyo khatro xasan xirsi iyo maxamed imaan cabdul iyo xabiib mahad ibraahim iyo nadiir dictor baa la yidhi akhyaar xasan xirsi wuxuu ku magac dheer yahay dhegabacayr iyo ugu dambayntii aamine cismaan cali waxay ku magac dheer tahay maleyto dhammaan asxaabtan waxay kala joogaan maraykanka soomaaliya iyo etoobiya waxaanay tahniyad aroos u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi aan kala dhexin waa tahay cabdishakuur farxaan daahir iyo xaaskiisa nimco xasan garabey oo ku aqalgalay gobolka doolo gaar ahaan magaalada bariscadde baa la yidhi waxaan leenahay wiilii caano gabarya caano ayay leeyihiin waa tahay xaggii heesaha caashahaye maxaad noo haysaa haddaan ka daawoobo iyo codkii khadiijo dar alle mar kale dib uguma noqdeen khadiijo foday nuur ayaa ku luqeynaysa ilaahu maruu naga bixi miyaa
Hassan ka dawo
haddaan ka daawooba iyo codka khadiijo fooday intaas haddaan ku dhaafno dhamaalka ugu dambey ibrahim dhinacaaga waxa uu naga soo gaaray caasho maxamed sokor mursal iyo rashiid ronow mursal iyo maxamed kuule macalin iyo deeqow deerin iyo cadow mursal iyo ibraahim mursal iyo maxamed nuur macalin iyo taliye firig iyo dunyo deerey aadan ibraahim xaydar iyo ilyaas cabdulaahi iyo muraayo cadow fofow axmed makindi xasan cabdi shakuur iyo xasan xuseen cali iyo maxamed cabdulqaadir taagsane iyo uudey xasan diyaad iyo muslimo maxamed nuur iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere waxayna jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad gaarsiiyaan nuune ibraahim xasan iyo cadow aadan ibraahim oo ku aqalgalay gobolka baay baydhabo xaafadda wadajir oo ay leeyihiin isku waara ee baneeyada kale sii ubad qarqaba aamiin dhambaalka dhinacayga ugu dambeeyana waxaa lagu soo bilaabay ugu horeyn waan idin salaanay bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka marka xiga baa layidhi annaga oo kale ah awowe maxamed cabdulle cismaan gees dheere baa layidhi oo ku magac dheer xaaji ubax iyo ayay mukhtaar waxaa ugu horeeya awowe maxamed cabdulle cismaan iyo aabe mukhtaar xaaji ubax hooyo nuurto nuur maxamed iyo awowe brofesor maxamed mukhtaar xaaji ubax iyo abtisalaada nuur maxamed cusmaan iyo adeer aadan xaaji ubax iyo adeer looyaan xaaji ubax iyo eedo xamse cabdulaahi iyo sidoo kale eeda aamine xaaji ubax xamdi aadan iyo ayeeyo deeqo salaad iyo abaaye faa'ise aadan baa layidhi iyo dhammaan asxaab kaloo fara badan waxay hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan iyagoo kala jooga dunida dacaladeeda iqro mukhtaar xaaji ubax iyo seegeeda cabdixakiin cilmi arooskoodu ka dhacay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan baa layidhi degmada wallaweyn taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatankii bishan januari ee sanadka laba kun sagaal iyo toban waxay leeyihiin isku waara ah wiil iyo caano gabar iyo caanan oo loogu duceeyey aamiin heesta ugu dambaysaan idiin hayn dhegeystayaal waa idaadahee waxaa wadajir ugu luqeeya ilka case iyo ikhriyaray iyada ayaana kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadajir idin kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashucuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doonno haddii alla idmu waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi saacado ha ku diirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi saacado ha ku diirsado waan ku doonayaa
hoortayo lagu diirsada darmanqaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsada darmanqaadiyo nafta deeqdaye kalay soo dhabo
dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi saacado aan ku diirsado dayax soo baxo dalka nuuriyo geesi saacado aan ku diirsado waan ku doonayaa
dayr hoortayo lagu diirsada darmanqaadiyo nafta deeqdaye dayr hoortayo lagu diirsada darmanqaadiyo nafta deeqdaye kalay soo dhabo
qaysoo dartaa nafta taalane darataa in daran ma u diirnaqdo qaysoo dartaa nafta taalane darataa in daran ma u diirnaqdo ma u diirnaqdo may ka tahay
daradey iqraay nafta daalane lay daran jacayl waa u diirnaqo daradey iqraay nafta daalane la il daran jacayl waa u diirnaqo waa u diirnaxo waa ku taatahay
qaysoo dartaa nafta taalane darataa in daran ma u diirnaqdo qaysoo dartaa nafta taalane darataa in tiirnaxdo mau tiirnaxdo maygaa tahay
دردي إغراي نبت الدالري لا يزار شحيل وأثير نحو دردي إغراي نبت الدالري لا يزار شحيل وأثير نحو وأثير نحو وكتاتهي
haldoorkiirake nafku doorato dooqiyo haddaan kaa hela garye haldoorkiirage nafku doorato dooqiyo haddaan kaa hela garyeel waa deeqila
ducaysanay runtii waan kugu dego dhabashada ishaa kugu doogsatee ducaysanay runtii waan kugu dego dhabashada ishaa kugu doogsatee daa'ima ukuda
haldoorkiirage nafku doorato dooqiyo haddaan kaa hela garyeel haldoorkiirage nafku doorato dooqiyo haddaan kaa hela garyeel waa deeqila